bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo khamiise ay soo galayso arbaco ka baxayso taariikhduna ay ku hastaysan tahay sideedda bisha februari sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa loo doortay xilka madaxtinimada dalka kadib doorasho ka dhacday magaalada muqdisho iyadoona wadooyinka magaalada intooda badani ay xirnaayeen maalintii labaad doorashadan oo ay ku hartamayeen koo iyo labaatan murashax oo intoodii kale ay iska casileen ama ay ka laabteen murashaxnimadooda ayaa ka dhacday xarunta xerada ciidanka cirka ee afisoni halkaasi oo ay maanta goobjoog ka ahaayeen munaasabadii ama goobtii ay ka dhaceysay doorashada diblomaasiyiin heer caalami iyo wadamada dan ee arrimaha soomaaliya doorashadan oo ay ka qayb galayeen saddex boqol sagaal iyo labaatan mudana oo labada aqaloo laisku daray ah oo codadkooda dhiibanayay iyo tiro korjoogayaal ah ayaa waxay ahayd mid si habsami leh kaga qabsoontay caasimada soomaaliya iyadoo ammaanka si adaa loo adkeeyay ka hor inta doorashada aysan bilaaban ka qaybgalayaasha doorashada iyo saxaafadda ayaa meelo ka fog goobta lagu qabanaya looga soo qaaday gaadiid lagu soo daadgurayay kuwaasoo madash goobta lagu soo gaarsiiyey doorashada ayaa ka bilowday hoolka iyadoo ugu horeyna ah af wareegii koowaad ay hareen musharaxiin dhowr ah waxaana isku soo haray shariif sheekh axmed maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xasan sheekh maxamuuda waxaana isla wareegaasi tanaasul la yimid cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyadoo wareegii labaad ay u gudbeen saddex murashax kuwaasi oo ugu dambeyn kala helay codod kala duwan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wareega labaad waxa uu helay waa boqol siddeetan iyo afar cod halka xasan sheekh maxamuud oo helay sagaashan iyo toddoba cod waxaana wareegaasi ku haray madaxweyne shariif sheekh madaxweynihii hore ee shariif sheekh axmed kaa oo helay afartan iyo lix cod inta aan loo gudbin wareega kale oo laysu diyaarinayay ayaa waxaa tanaasul la yimid xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladdii soomaaliya waxa uuna sheegay in uu u tanaasulayo xilka madaxtinimo shaqsiga ku guulaystay ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu ugu baaqay in si hufnaan hufla-aan ah loo taageero madaxweynaha guulaystay waxa uuna rajeeyey in si wadajir ah loola shaqeeyo dhinaciisa waxa uu sheegay inuu la shaqay doono madaxweynaha la doortay goobta ayuu hadal koobani ka jeediyey xasan sheekh maxamuud
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha qaaradaha diblomaasiyiinta shacabka soomaaliyeed ee nadayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maalin weyn oo taariikhi waxaadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta gabagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed soo qabteen wadadiyadda ayaana soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo taladiisa in si dimuqraadi ah laysku wey waxaan rabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo walaalkay maxamed maan farmaajo oo noqonaya oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya abdullaahi farmaajo waxaan leeyahay waxaan rabaa marka inaan farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaha kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxle cusub dalkuna horeha u socdo dimuqraadiyadduna horeha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya dimuqraadiyo guuleysta adinkani wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
dhinaca kale madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka aheed ee shariif sheekh axmed oo ka mid ahaa murashaxiintii looga adkaaday tartankii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa dhinaciisa waxa uu hambalyo u jeediyey madaxweynaha la doortay ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xilli ra-iisul wasaare usoo noqday dowladdii kumeel gaarka aheed ee soomaaliya waxa uuna ugu baaqay in isbeddelkii la filaya uu ka hirgeliyo dalka soomaaliya asigoo dhinaca kalena ugu duceeyey in xilka adag ee loo dhiibay rabbi uu la garab galo sidoo kale madaxweynaha la doortay ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa madashaasi hadal koobani ka jeediyey asigoo inta badan hadalkiisa ku sheegay in uu qabo doono khudbad uu kula hadli doono bulshada soomaaliyeed inkastoo u sheegay in wakhtiga haatan ciriiri uu yahay hadal badanna aan la geli karin balse waxaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay ku garabsiiyaan shaqada adag ee loo dhiibay waxauna u mahad celiyey xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo meel mariyey dalabkii bulshada soomaaliyeed sida uu sheegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kasokow doorashadan iyo sidoo kale qaababkii kala duwanaayay waa qabsoontay waxaa magaalada muqdisho hareeyey dabaaldegyo waaweyn oo ay samaynayeen bulshada caasimadda ku dhaqan waxaa isqabsaday inta badan magaalada muqdisho sawaxan iyo sidoo kale kayladhaan u muuqanaysay mid ay dadka kusoo dhoweynayaan doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho waxaa sidoo kale magaalada isqabsaday rasaas aada u xoogan oo ay ridayeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed kuwaasoo si aada ugu farxay doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya oo loo doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo muqdisho ayaa u muuqanaysay magaalo uu ka dhacay dagaal sokeeye oo u dhexeeyo dhinacyo iska soo horjeeda isgoysyada waaweyn ee magaalada oo gebi ahaanba maanta mamnuuc ka ahaa maritaanka dadweynaha ayaa saacadihii dambe ee fiidnimadii caawa waxay ahaayeen kuwa aada mashquul u ah waxaa buuxdhaafiya dadweyne isaga kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaasoo ku qaylinaya magaca madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale halkudhigyo ay samaysteen dadkaasi waxayna wateen waraaqado uu ku xardhan yahay sawirka madaxweynaha cusub calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa qayb ka ahaa waxyaabihii dadkaasi ay siteen ee ayagu isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee caasimadda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaay ku waramayaan in lasoo gabagabeeyay howlgal maanta ciidamada ammaanka ee puntland ay ku sameeyeen hotel ku yaala magaaladaasi oo ay gudaha u galeen rag ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo weerar ku qaaday aruurnimadii hore ee saaka hotel lagu magacaabo international the village ka oo ku yaala magaalada boosaaso maleeshiyaadka goobta weeraray ayaa la sheegay tir ahaan inay gaarayeen afar ilaa iyo saddex waxaana ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen in ay goobta ku qaarijiyeen maleeshiyadii goobtaasi weerartay waxaa goobta la weeraray la sheegay in xilliga weerarka uu dhaca ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka puntland kuwaasoo qayb ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay howlgalkii degmada qandallo loogala wareegay maleeshiyada kooxda daacish oo gacanta ku haysay muddo ku dhowaad laba bil oo ay ka arriminaysay qandallo iyo nawaaxigeeda ciidamada puntland ayaa soo gabagabeeyey howlgalkaasi oo saacado kooban qaatay waxayna saraakiisha ammaanka sheegeen inuu koobnaa khasaaraha ka dhashay hotelkaasi warkii waad ka dhegaysanaysaan fiidnimadan caawa raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa nageynta anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idiin akhrinayay tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu